guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa magaalada muqdisho ku qabtay tababar ku saabsan sugidda amniga goobaha ay ka dhacayaan doorashooyinka qof iyo codka tababarkan oo loo qabtay saraakiil ka mid ah ciidamada booliiska soomaaliyeed ayaa waxaa goobjoog ahaa wasiiru dowlaha wasaaradda amniga xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cali xaga gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka cabdikariin axmed xasan iyo taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed sarreeye guutiye asad cismaan cabdulaahi cabdikariin axmed xasan gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa ka warbixiyey ahmiyadda tababarkan waxaa noo furmay traininkii ugu horreeyey oo diiwaangelinta ciidankii diiwaangelinta dadweynaha soomaaliyeed gaar ahaan gobolka banaadir amnigiisa ilaalin lahaa waa sharaf weyn waa guul soomaali u soo hoyatay waa tallaabo kale oo loo qaaday xagga demoqratishinka iyo xuriyatul qowlka saa la socotaan dalka iyagu waxaa ugu dambeeyey kii in dadka soomaaliyeed ee dowladda soomaaliyeedahii inay u dareeraan doorasho qof iyo codo aftar konton iyo lix sano kadib maanta soomaaliya waxay u jihaysatay inay aaddo doorasho qof iyo coda waxay ka bilaaban doontaa gobolka banaadir waxaan u gudbi doonnaa isteedyada hirshabeelle galmudug iyo koonfur galbeed waxaan aadi doonnaa jubbaland waxaan u soconnaa oo aannu seejooyin iyo boolin stationna ka samayn doonnaa maamulka sc khaatumo waad ogsoon tihiin in wafdiga dowladda oo hogaaminahaya brime minister xamse cabdibarre ay ku beegan yihiin inay aadaan dhowaan dalka soomaaliya haddaannahay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha ee hawshii loo igmaday ayaannu xarigeeda jarnay maanta wasiiru dowlaha wasaaradda amniga xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cali xaga ayaa bogaadiyey qabsoomida tobabarkan
markaa dhallinyaradan saraakiisha ah waa ku faraxsanahay inaad maanta aada ku bilowdaan oo wakhtigeen nasiibkiinu idna siiyey inaad goobjoog ka ahaataan inaad maamushaan doorasho ay dadka deegaanku isdooranayaan oo ah in siyaasadda laga kaxeeyo matalaaddii ku dhisnayd inta kooban ee haysata muxuu ahaa siyaasadda dalka oo ay noqoto siyaasad furan oo shacabka soomaaliyeedna ay doortaan madaxdooda si ay berri ugula xisaabtamaan
tababarkan ayaana qeybka dadaalada ay dowladda dhexe ku doonayso in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo codasi shacabka soomaaliyeed usoo doortaan madaxda hogaaminayso dalka